barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimca shan iyo labaatanka bisha ogost sannadka laba kun iyo toddobaiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadan idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku egayno afkii boqolkiiba boqol dadku ay ku wada hadlayeen luuqadii ayaan weli qoraalkiisu dhisnay qabyo badan baa ka muuqata haddii aad fahamto shaqalkaas inta uu yahay sideedaa gojila yihiin maxaa u asara oo ka dhigay inuu sida noqdo wey waa shaqalka wey oo salkaana la yidhaahdaa ama jesiga sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ayaa ku dilay dalka yemen ugu yaraan labaiyo toban qof oo rayda dadka ku dhintay duqayntan oo ka dhacday magaalada sanca ayaa waxaa ku jira caruur sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka qaarkood goobjoogayaasha ayaa sheegay in duqayntan oo ilaa xalay socotay ay burburisay guryo badan oo ku yaala xaafadda fajcadaan ee koonfurta sanca tirada dhimashada ayaa lagu wadaa in ay sii korodho iyada oo ay weli socdaan howlaha gurmadka isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ayaa toddobaadkan oo keliya dalka yemen ku dilay ugu yaraan afartan qof oo rayid ah wasiirka gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa isagoo booqasho ku jooga khamiistii dalka ukrain sheegay in maamulka madaxweyne trump uu si firfircoon u eegayo haddii ay siinayaan hubka halistaa dalkan ay dagaaladu saameeyeen mar la weydiiyey in tallaabadaasi ay suurtagal tahay in ruushka uu arko khatar ayaa maatis uu ku jawaabay in hubka wax difaaca aanu noqon kuwo wax ilaaliya ilaa iyo lagu soo daandaansado maamulkii hore dalka maraykanka ayaa qabay aragti ah in hubka halista ah ee laga iibiyo waddanka ukrain uu si aan loo baahnayn u kicin karo ruushka laakiin maamulka madaxweyne trump ayaa dib u firay qorshahaasi hore loo celiyey
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin kastaoo jimca aad ka dhegeystaan idaacadda duurnimo ee v o a waxaa toddobaadkan barnaamijka magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga wuxuuna maanta idinkaga imanayaa barnaamijku magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good mawduuca aan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ku soo qaadan doonaa wuxuu noqon doonaa maanta miisaanka maansada soomaalida iyo godadkayga waxaana inoogu marti ah abwaan axmed siciid afgudhiye ugu horrayn abwaanku wuxuu sharaxayaa miisaanka maansada soomaalida iyo godadkayga iyo qabyada ka muuqata far soomaaliga amase ereyada ka maqan af soomaaliga laftiisa ee aan ku jirin alfaabeetka soomaaliga horta wax weeye miisaanka maansada bal intaa waa shay adag oon laisla wada garanayn waxaan odhan lahaa horta waad og tahayoo luuqaddan soomaaliga waxaa ka maqan sharciyo badan oo qoraalkeeda sharciga qoraalkeeda ma dhisna afkeenu afkii boqolkiiba boqol dadku ay ku wada hadlayeen luuqadii ee adeega ahayd ee lagu sheekaysanayay la lahaa ayaan weli qoraalkiisu dhisnay qabyo badan baa ka muuqata iminka waxaa qoraalkaa ku yaalla sidoo uu dhisan yahay dherer iyo gaabi waa la shaqal dheer iyo shaqal gaaban waxa maqan waxyaabaha maqan waxaa ka mid a fudayd iyo culays ama weyni iyo yari iminka sa iyo za labaduba way jiraan zadii cidba ma adeegsato sa unbaan wada adeegsanaay markaa da iyo da baa jira si baan wada adeegsanaa wax lagu kala garta malaha weli afkeenu raggii halgameeye ee allaha ka raalli ahaayoo diyaariyey qoraalkan wax fiican bay qabteen hase ahaatee ma sii soconoo lama dhamaystirin weli qabyo badan baa ka muuqata bulshada marka afkeedii ay weli qabyo ka muuqato boqolkiiba boqol tii lagu hadlayey ah suugaanta oo boqolkiiba hal ka yar dadka isticbaalama adeegsaday iyadana qabyadeedu boqolkiiba dee sagaashan bay kasii badan tahay in la helo xeerkeeda la buuxiyo in loo dhawaado xitaa marka iyaday sidaa tahay oon dawlad u adeegta oo gudadka iyo maxaanku idhahdaa miisaanka raadisa aan la helin ama shirkado haddana dad badan oo hawshaas ku tacalluqa waxay isku dayeen bal inay wuxuun ka raadceeyaan dad u ururay oo meel isugu yimid oo sameeyey oo isku raacay oo wax meel dhigay oo xeerkeeda ka wada shaqeeyey oo wakti siiye ma jiro shayguna hadday maskaxo badani ay ka shaqayn waayaan qofku waxbaa la qurux badnaan karo siba wuxuu arki karo halkaa buu dhigi karaa ciddii ka naqdiyaysa ee eegaysa hadduu waanadi weli wuu haynaya gudadka markaa ama miisaanka maasada soomaalida rag badan baa isku dayey raggaa badan ay isku dayey nin iyo hud buu ku haystaa wax weligu dadka hor kaloo la isku raaci ma jiro dee annaga waxaan ka mid ahay nimankaa ay wax ka qabyada yihiinoo hudaha kula jira waxaa jiray abwaano soomaaliyeed oo isku howlay miisaanka maansada soomaalida haddaba abwaan axmed siciid siduu isagu u arkaa raggaa isku howlay inay godadka maansada soomaalida iyo miisaankeeda wax ka qoraan waxaa lagu saleeyey oon arkay in la yidhaahdo oo la isla helo miisaanka oo ah kolkuu kolkuu xarabku toban yahay kolkii afar raqam dhacdaba afar shaqal markay dhacdaba xabad looga dhigo miisaankii kala rogay kala rog ama miisaanka ay ku socon lahayd looga dhigo miisaanka ah iyo ridamka oo imka kuka la idhaahdo geedba geedka u dheer laga garaaciye gaaloola mudha waa laxam waa qaab loo laxameeyey oo loogu heesay ridamkeeda runtii kaama noqonay marka dad baa markaa waxaa lagu saleeyay ilaa godkaasi waxaa la yidhaahdaa imka kasoo qaada marooda cadhoole baa la yidhahdaa barkudhay muxuu u samaysmaa marooda cadhoole haddii col la sheega cadaada ku meere maaha miisaan maaha ridamkiisi saxdi kaa maha ma noqonay kaa kaasi waa laxam laakiin ridamkii muxuu noqonayaa waa in ridmigiisa asalkii waa kani kala duwan iyagoo lagu sheekaynayo maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaada ku meere waa sideed godkaasi god kale oo sideed daa-uuna ayaa sidaan u samaysmin haddana muxuu yahay heellada butiile hoos looma jiido sare looma jiido waa laba sideedaad masku ridan masku dhaqaaqba maxaa kala duway inay sidaa noqdaan toban god oo wada sideeda oon midna mid ula dhaqaaq ahayn midna mid la ridam ahayn baa jira sababtii kala duday ee inay sidaa noqdaan aha salkaa laydhaa marka waayo salkuna muxuu yahay jinsi wey waa jinsi asal isiru isirka ay tahay labada good hadday sideed yihiin waxaa loo jeedaa labada good hadday isku hadday isku isir yihiin isku ridan bay noqonayaan laakiin maxay laba good ku kala noqon karaan waa inay kala sira bataan masalan ka soo qaad iminka godkan guuxa la yidhaahdo haddaad tidhaahdo maxaan ku idhaahdaa ugaask suldaankii godubta galay gartuu helay waxay ahayd waa toban markaad baarcadaha ku darto waa lamid waa koob iyo toban isagu muxuu noqonayaa baarcad marka muxuu noqonaya isagu wuxuu noqonayaa dunidu way jahawareertay tay taydaasu dhiigi marka adaa u dambaysa tay soo maha kelmadaasa koob iyo tobana muxuu kaga batay marka eeg dunidu way jahawareertay soo maha ugaaskii godobta galay waa isku jinsi tiradaa u dheeraaday wuu kaga baydhay marka labada good hadday isku jinsi yihiin waxay ku kale laba good ku noqon karaan inay tirada kala bataan hadday kala jinsi yihiin iyagoo sideedoo isla eg bay kala ridab noqonayan inay kala baydhayaan kala duwayaashaa kala weeciya ee laba good ka kala dhigay iyagoo isla eg salkaa la yidhaha welina salkaas nimankaa maxaanku idhahdaa helay gudadka isku dayey weli meel may dhigin nin ku hadlay ka hadlay oo diyaariyey oo arrinkaa miisaanka qaybta qayb inay qayb maqan tahay baa la garanayaa weli kuman arag waa laba waa koob waa ta keentay nin isagu isku hawlay mooyaane arki maysid iskuulladaa lagu dhigaa gudadkan jaamacadaha lagu dhigaa nin ku aflaxay oo intuu casharkaa soo bartay go- mawduucii godadka garanayo maanta sita inta ardaya soo martay dad weydiis ma jiro ma garanayaan sababtuna maxay tahay weli ninkan waxaa loo sheegay tiro iyo miisaan iyo fidan laakiin lama sheegin as isirkii iyo salkii iyo noocii noocaha muu helin markaa ma fahmi karo waa ta keenta taa weeye markaa godadku waxaan odhan karaa waa shay la bilaabay oo bilowgiisii la hayo ama ha laga soo dheegto waddankan carabta isaguna dee buxuurtiisu ay ciid baa ka badan tahay laakiin aanan isku qaafiyadahayn ama isku miisaanahayn ama isku dhaqaqanahayn wa- meeshii doona ha laga keeno ilaan ummado kale kaga baraarugnay laakiin maaha shay weli dhammaystirmay oo meel lagu hayo salka aad tilmaantay muxuu sahlayaa ama ku soo kordhinayaa miisaanka iyo godadka maansada salka laftiisa marka aad sharaxaad ka bixiso muxuu noqonayaa abwaan axmed salku marka wuxuu dhib yaraynaya ciddii cilmi ahaan wax loogu sheegi lahaa loo dhigaya ardada ahayd inay fahamto oo isagoon abwaan ahayn qofku uu garto ee oo ardaya uu fahmo laakiin markuu saddexdan kale ridamka iyo tirada iyo miisaanka uu helo ma ma fahmayo waayo waxaa weli kaga xi albaabka baa ka xidhan ya iminka inagu indhuhu meel bay naga wada yaalaan dheguhu iyo meel bay naga wada yaalaan wejigu meel bay naga wada yaalaan haddana iskuma egi soo maaha sababtaa laynagu kala garanayahay maxay tahay markaa waa xarfa aan inagu arkayn oo si kale u qarsoon ilaahay inagu sameeyey yaan kala diina soo maaha haddaba xarfaha ku qarsoon godadka waa salka weyn Ee, haddii la helana waa la garanaya haddaan la helana ma kala garanay waxaan kala weecinayaa sagaalkaa mo sagaalkaa god ee tirada isleed halkaa shaqal waa cilmi ilaahay halkaa shaqal ee dheer iyo kaa gaaban ayaan meel ka wada gelin salkuna kaasoo noqonaya marka haddii aad fahamto shaqalkaas inta uu yahay sideedaa god siday yihiin ama tobankaa god ee isku midka ah ee haddana kala duwan ee isla eg waa waxaad yaabaysa oo cajiiba sideedaa god ee iswada la ega sidaaya inuuna midna mid shaqalku meel kala gelin iyo sideed bay ku sheekeen soo maahan god- godad sideeddaa waa isku ra- ma tirada Tirada godka- godka soomaaligu sideed maaha boqollow ka badan yahay godka lama wada qorin ilaa dhowr iyo konton god baan haya anugu godadku waa tiro badan yihin taas maaha iyadoo iyadoo tiradu intay doonaan ha noqdaan wax badan ma noqon karto oo waa- waa waa wax la raarcin karo iyadu oo meel iska taala laakiin cilmigu wuxuu ku jiraa waa inta la helay maxay ku kala duwan yihiin in la helo oo ka dhigay inuu sida noqdo adugu maxaad ku tahay imika haashim soo magac lagu yaqaano maaha magacani maxaa u asala oo ka dhigay inuu sida noqdo wey waa shaqalka wey oo salkaana la yidhaahdaa ama jesiga ugu dambayn abwaan axmed siciid afkuriye waxaan weydiiyey maansooyinkiisa mid ka mid ah oo uu u bixiyey oday biiqay iyo maansadaasi sababta uu ugu bixiyey oday biiqay oo isagoo ah nin sheekooyinka sooyaalka dhaqanka soomaalida ku jira
oday biiqay waxaan magaceeda u leeyahay ugu daray ugu magac daray oday biiqay waxaa la yidhahdaa waxaa jireeyey she- waqti ninkaa oday biiqay uu ahaa badbaadiyaha ummad dhan inuu ahaa Eh, waqti adkaa waqti ay burjuwaasiyad dhibaato eh, badan ku haysa dadka ay jirtay inuu ahaa nin isagoon muuqan oo cabsanaya waayo dadnimada iyo maskaxda wanaagsan waxay badbaadi kuma badbaadiso keliya inay awood leedahay farsamo badanay wax ku badbaadiso inay leedahay baa halkaa ka muuqata markaa sheekada oday biiqa yeesho oday biiqa markaa waa ninka isaga oo la yidhaahdaa si tilmaanta lagu sheego oli buu ku jiray ama kish ayuu haddana ahaa dowladanoo xoogeedii lahoo inuu ka adkaado iska celiyo marka waxa weeyaan hadal kuu sii wadani maase magacaasaan u bixiyey isaguna aniga ayuu ila talinayaa ninka oda biiqee waagaa jiray ayaa isagoo kiishkii ku jira anigoo khaldan yaray wuxuu ii tilmaamayaa war waxyaabahan la kadiidintae la burburayso waxyaabahan dhibka kuugu wacan waa markii waxay waxaasi dhaceen waxayna ku bilaabanaysaa ahey oo hadiye yeedhka ayaamaha sheekadooda waktiga ifafaalihiisa jawiga saadaasha aawan falaga soo eedantiisa nawriiskan abbaaninaaye markuu alfiyada ka faalshay minka u hadhay abasadiisa abraarada bootintiisa ishiisu dhankay u jeeg itaalka waxyeeladiisa halkay eebadiisu gaadhi igarhkuu ii moolisayo halkuu isirkii ka joogo awrkii lagu daray taliisha aroorta dhankay u sooftay intay geedaha ka daaqday waxay umushee dhasheeda wuxuu golofka ugu uumiyey haaneedka dhankuu ka aaday ibteeda wuxuu ka dhiijay markii aan ogaan waayo intaasoo dhib oo jirta waktigaan ku dhex noola markaan garan waayo gantayda anoo asiib leh anoo aramiga daweele anoo uqdad iyo nacmay leh abaar iyo omos basaasan anoo oomane ka guur leh anoo aradoog la gaar leh anoo bulshadow adeeg leh anoo abshir iyo barwaaqo aqoonta ku caanasiileh waxaan ka addaadureeyey waddada eedaad habowga gurwaaga ardaadhigiisa tusmada abuurka iyo goodka ilkaha aarka iyo shabeelka abeesada xaalinteeda itiisa halkuu ku naaxee abaalays sharaf ku yeesho anoo arxadaaliskayga la yaaban ayuu iska baaqday abbaaraha iga barriiqday waxaa oli iiga yeedhay duqii oday biiqayoo leh wuxuu yidhi inaan ragowba isii dhagahaaga awdmay ubaarintii guulan maami u fiirso odhaah iyo toonta dhulkoo arrin iyo dhegaysi taladaa raweela hayso dhulkoo ragga abarjarkiisa midida lasin kuu afeeyo ayaa nafta oorinteeda awooday ilaalinteeda sidee imikoo adduunka ragow addinka aad ku hayso sidee noloshu irdhowdi sidee qofka aayar aayar ilaaq loogaga dhame bal markii haddana anigu isku dayoon wax badbaadiyey maantood idinkii mas-uulkiiin oo adduunkii rag mas-uulka yahay sidee mashkiladan u dhacaysaan iyadoo raguba ka maqan yahay meeshaan anigu isku dayana wax badbaadiyey wuxuu yidhi inaan ragow inantan aabbaheed habaaray awowgeedna u ducaynin ka naxay abtigeed falkeeda ah kili hooyadeed xasuusta adeerkeed yidhi ma sheegto hadduu araggaa tusgeeyey dooqaagu hadduu ilaalshay aqoon li'ibaa ku dhumisee halkaad irkatiya fugtaadu eedaadiya waa masiibo wuxuu yidhi inan ragoowa iyagoo arrin qura u jeeda umuurina meel u taallo walaalahan kala irdhoobay afkaarta ku kala fogaaday iilkaa laga cawriyayaayey waxbaba oday ha uga faalin wuxuu yidhi inan ragoowa dhulkoo aaranna barwaaqo ambadu tahay xerasankiiyo halkuu abidkii degaayay geelani ololeeda didaaya ufoodee xerada diiday oo haada ku joogsan waayey buugaanka rag baa la doonee sadqada arigaa ku leeyi wuxuu yidhi inan ragoowa markaad u shabeelu hayso ku aaminsan yahay dadkaagu ad doonaysa inuu ahaa inaad ahaato miduu arrinkii hagaago runtaa la adeegsadaaye haddaad adigoo itaal xun is-awriyn magac ku doonto orkiiyo jiibtaad ku baaqday dareenkii kugu addeecay markuu ambaduu habaabo xaqiiqada ka ag fogaado awooddarridaa maceeda inkaar qaday u fiirso wuxuu yidhi inan ragooba adduunyadu waa wareegto albaab quri uma bannaana aruurba waxbaa muhiima waxaad shalay ku istareexday inaad maantana ka oydi umuur lala yaaba maaha sidaa iyadaa u taala wuxuu yidhi inan ragooba shaxdaa degiddii ilduuftay intaad fiinka u ordaysay haddii ilyarihii la buuxshay ciyaartii markaad aloostay irmaanti iyo jaraha joogi hadduu fara eeg ahaado awow taladii ku seegtay adoon ku adkaysan geedi si kale imika iyo haatan abyuubta dhan kale u jeedi wuxuu yidhi inan ragoowa atoorkii abaar ku naaxay hadduu ku abeeray xaaluf daruurtu markay ibaysay muxuu onkobkiiyo hillaaca barwaqada ugu abaadiyay wuxuu yidhi inan ragoowa nirgahan edeg loogu weeray ku aaminay nolosha saas uurkoodu markuu cir yeeshay afkooda la buuxin waayey haddii ayda loo dareershay abaacdiiyo meehanowga wuyuuska habkay aqootay hadday naftu kaga ahaato ninkii ababshaa u qooran wuxuu yidhi inan ragoowa markuu amarkaagu yaabka wisiisi u soo amaahdo markuu anfariirku dhaygan fajaca ku abeed yidhaah markay umarka iyo ciilka waxyeeladu ka ashkatoonto markay urugadiiyo taaha masiibadu ay ka uydo markay aragtida sokaysi ta dheer ogolaan weydo markay carabka iyo uurka afkaartoodu iskhilaafto markay qof ujeeddo leexsan siduu doono u ahaato markay xaqa eheladiisu afhaysi ku maaro weydo markuu qof xumaan arkaayo wax sheegga ka aamusnaado markuu ubadkaad rabaysay naftaada ku eedanaado ahaatay dhammaad adduuni xaqiiqadan aadisteeda xaqiiqada aadisteeda adkaysi ha loo lahaado waa maadinta intaas waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana maanta inoogu marti ahaa abwaan axmed siciid afkudhiye barnaamijkeenna maantuna wuxuu ku saabsanaa miisaanka maansada soomaalida iyo godadkayga anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe sidaas iyo nabadgeliyo
halkaad dhegeystaan weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatan aynu ku wadanaysanno heeskan halku dhigiisu yahay starboy
I'm trying to put you in the worst mood. Uh. P1 cleaner than your church shoes. Uh. Really point two just to hurt you. Uh. All red lamp just to tease you. Uh. None of these toys on lease to. Uh. Made your whole year in a week too. Yeah. Main main out of your league too. Uh. Side side out of your league too. Uh. House so empty need a centerpiece. Twenty racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, smile on my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Every day and try to test me, yeah. Every day and try to end me, yeah. Pull off in that roadster SVI. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I, I come alive in the fall time. I, the competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, some bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Let it bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek groove in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Look what you done. I'm a, I'm a, I'm a star boy. Look what you done. I'm a, I'm a star boy.
halkaa heeskaasi halku dhigsiyo starboy ee idinka imanaya waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada iyo weliba barta aan ku leenahay internetka ee somali v o a com haatana aan ka codsado cabdixakiin inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u durgurana maxamed xuseen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ayaa dilay ayaa dalka yaman ku dilay ugu yaraan labayo toban qof oo rayid ah dadka ku dhintay duqaynta ayaa waxaa ku jira caruur sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo shaqaalaha caafimaadku goobjoogayaasha ayaa sheegay in duqayntan oo ilaa xali socotay ay burburisay guryo badan oo ku yaala xaafadda fajcadan ee koonfurta sanca tirada dhimashada ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyadoo ay weli socdaan howlaha gurmadku isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ayaa toddobaadkan oo keliya dilay ugu yaraan afartan qof oo rayida dhanka kalena wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis ayaa isagoo booqasho ku jooga khamiistii dalka ukraine sheegay in maamulka trump uu si firfircoon u eegaya haddii ay siinayaan hubka halista dalka ay dagaaladu saameeyeen mar la weydiiyey in tallaabadaasi ay suurtagal tahay in ruushka uu arko khatar ayaa maatis uu ku jawaabay in hubka wax difaaca aanay noqon kuwo wax ilaaliya ilaa iyo lagu soo daandaansado maamilkii hore maamulkii hore ee maraykanka ayaa qabay aragti ah in hubka halista ah laga iibiyey ukrain uu si aan loo baahnayn u kicin karo ruushka laakiin maamulka madaxweyne trump ayaa dib u firay qorshahaasi hore loo celiyey
aadayu mahadsanyiin cabdixakiim maxamuud shir waxay noola socodsiinaya qodobadii wararka caalamka udur korona halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna mar kale aynu ku noqonno kaalintii heesaha
hagaaga baabshe baabshe kubaadi goobay barada diido bastay ahaaday bartaad ku nooshahay usoo boqolay waa hagaag dhegaystayaal waa heestii basra iyo weliba codkii iyo cawaale aadan haddii heestaasi waxay gebagabowtahay idacaddayda duhurnimo isu wada jarayda ku daadiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuctan iyo intanu idaacaddan idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Sassy, baby, oh.